Soomaalida ku dhaqan nawaaxiga magaaladan Washington DC waxa ay sanad kastaba muddo afartan sano ah ku siman ay martigeliyaan tartanka kubadda cagta oo ay ka qayb galaan kooxo isaga kala yimaado Maraykanka iyo Kanada. Tartankaasi ayaa waxaa ka qayb gala ciyaartooy hore oo kasoo ciyaaray xulkii qaranka iyo sidoo kaleeto kooxihii Soomaaliya ka dhisnaan jiray barasamaadkii burburka ka hor. Xuseen Nuur Xaaji ayaa haddaba arrimahaasi waxa uu ka waraystay qaar ka mid ah ciyaartoyda sanadkan ka qayb galaysa isagoo asagana ku sugan Washington DC.
axmed iyo macalin khaliif shire muuse rico aan ku hormaro nurudiin nurudiin waxaa iga warantaa bal tartankan muhiimadda uu u leeyahay soomaalida bismillahi raxmaan raxiim tartankan muhiimada uu leeyahay waxaa waaye walaalow dad ilaa soddon sanaan soo wadnay dad badanaan isku baranay ciyaartan oo in ay is arkaan ciyaartooyii hore ee ciyaartan kale ee isku isku is arkaan ay wada sheekaystaan xafladda aan dhigano wax wax aan ka faa'iidaysan iijaadan iska faa'iidaysano ayaan u arkaa taasaan ugu weyn muhiimadda runtii in walaalnimada iyo isku soo dhowaanta haddii kale dadkii meel kale biisi ku noqonayaan so kubaddan waxay keenaysaa yacni inay dadku isku soo dhowaadaan isbartaan walaalo ay noqdaan iska warhayaan iscaawiyaan marka waxa noogu weyn waxaa waaye isbarashada iyo isu keynta soomaaliya weyn waa tahay khaliif shire muuse rico ciyaartooy horead ka mid tahay waxaa u dheesheeyey badda xulkii qaranka soomaaliya ciyaartooy kaloo badan oo maaragtay xulkii qaranka soomaaliya usoo ciyaara ayaa halkan ka qayb galaya tartanka maxay ciyaartooydiinii hore beresamaadka uga dhigan tahay in afartan sano kadib iyo ka badan aad kulamo ciyaara isku aragtaan qabitaanka cayaarahan la qabanayo runtii faa'iidada ugu weyn oo ku jirta waxaa waaye dad muddo kala maqnaayo waagii hore kubad soo wada ciyaari jiray ayaa meesha isku arkaya ujeeddada ugu weynna maaha iyaga inay kubad dheelayaane inay ku dhiirigeliyaan dhallinyarada waddamadaaneeto qurbaha aan joogno ku dhasha inay iyagii meel fiican ay ka gaaraan sboortiskana maantay waxaa waaye runtii waa isha soomaali u furan oo meel walba oo mataqaanaa bahalka kubad lagu qabanayo ad arkaysa soomaalidu badankood inay safar u soo gelayaan ay wakhtigooda ku soo dhuminayaan taasna waxay keenaysaa isu soo dhowaanshaha soomaali weyn meel kasta ay joogaan
waa tahay ugu dambeyntiidiin khaliif shire muuse rico wuxuu soo hadal qaaday dhallinyarada dhallinyarada dhalinyaro badanaad tababaro siisaan oo idin fiirsanayo oo aad macalimiin u tihiin rajo intee la eegaa dhalinyarada ee magaaladan iyo hareeraheeda ku nool laga leeyahay inay kubadda cagta heer ka gaaraan hadday noqon lahayd dhanka kolleejyada iyo hadday noqon lahayd ilaa iyo xulkii qaranka soomaaliya inuu ka faa'iidaysto walaalow runtaa waaye dhalinyaro badan nala joogto hataa ilmaheena ka mid ah ragga waaweyn aan ujeeda dhan waa carruurtoodaa joogto magaalada waxaa joogo dhan waxaan isku tagi karanaa inay tababartaan in waxa khaliif oo kale oo boloni soo dheelo kale in wax tusiyo insha allah hadday high school ka dhigtaan oo hadhow jaamacad aadaan say future u gaadaan wadankiina haddii sidan uu ka fiicnaado double sway qabaan macnaha waa maraykanna waa yihiin soomaalina waa yihiin labadaba waa ku ciyaari karaan so injineer yuusuf cali maxamed ee soo dhowow waxaad hogaaminaysaa kooxda toronto ka timid ee cayaarahan ka qayb galaya muhiimad noocee ah bay idin leedahay ee cayaarahan oo washington oo timaadeen wallaahi muhiimad weynay noo leedahay cayaarahan muddo soddon sano ka badan ayaa lasoo bilaabay muhiimadda ugu weyn waxaa waaye walaaltinimada iyo isku xirnaanta jaaliyadda toronto iyo jaaliyadda washington ayay waxay u tahay lafdhabar walaalaha washington sanad kasta sidaasoo kale way noo yimaadaan annagana waa u dhimanaa waana runtii xiriir soo jireen ah oo ilaa iyo dhowr soddon sano ka badan soo socday wuxuuna aad iyo aad maaragta uu u saameeyaa magaalooyinka labada magaalo oo markaa dhimaano dadkao dhan xataa ay ogyihiin oo laleeyahay reer washington a yimid toronto ama laleeyahay washington waxaa yimid reer toronto marka waa reeli waa wax muhiima isdhexgalka oo maaragtay labada magaalo iyo maaragtay bulshada sportska labada wuxuu ogyahay muhiim waa tahay dhanka kale waxay la taagan faysal maxamed cabdi iyo cabdiraxmaan cabdulaahi oo labaatan ku magac dheer bal soo dhowaada tartanka iiga warrama anigoo ah faysal maxamed cabdi kana tirsan ciyaartooydii barisamaadkii waxaa halkaa marti noogu ah kooxa nooga yimid boston iyo canada waxaanu u qabanaynaa ciyaarahan waa sanad guradii afartanaad aan ciyaarahan ku dhex jirnay marka waxaan ciyaartaan aad iyo aad ugu faraxsanahay nimanka iyagoola asaasay somali legend inay nagala soo qayb galeen oo nala joogaan ciyaaro waxay noo furmeen jimcihii ilaa axadda axadda habeenkiina waxaan leenahay cashi sharaf aanu ku marti qaadanayno waxaa halkaan ila fadhiya dhinacayga walaalkay cabdiraxmaan labaatan isaguna rag wax kaba qaabinaya arrintan marka waxaan jeclaan lahaa in ciyaarahan wanaag noogu dhammaadaan insha allah ummaddana ilaahay isu keeno
assalaamu calaykum waraxmatullahi sida walaalkeen uu sheegay faysal
tiban maaragta dee la qabaa waxaanu leeyahay maaragta koox ahaan waa kooxda ugu horreysay ee qurbaha ka dhisan ee aasaaskeedu ahay kun iyo sagaal boqol kow iyo siddeetankii walow aanu jecelnahay sanadka hore sanadkii hore uu naga baaqday because covid of nineteen awgeed caawana maantana waxaan diyaar aan unahay sida ay jimcuhu u bilowday ilaa iyo hadda inaanu maaragtaa de qabanqaabadaas wadno aanu maaragtaa de kooxahaasayto isku dabaridno insha allahu tacaala marka xaflad weynaan maaragta ugu talagalno hadduu ayb idmo marka khayr badan maaragtaa dadweyda salaama khayr insha allah nabadey
kaasi ama kuwaasi waxay ahaayeen ciyaartooy horey ugu soo ciyaaray xulka qaranka ah soomaaliya oo iyadu iyagu xilliyadii burburkii ka hor soo ciyaari jiray uuna warramayay xuseen nuur xaaji xilli ay uga qayb galayeen tartan ciyaareed ka dhacaya magaaladan washington d